mashruuca loogu magac daray xus oo xaaqo oo ahaa olole wadani ah oo ay sameeyeen dhalinyaro ku nool gudaha soomaaliya ayaa waxaa loogu talagalay in xagga deegaanka looga shaqeeyo iyadoo meelaha qaar laga sameeyo dhirayn halka meelo kalena nadaafad ahaan looga shaqeeyey ololahan oo ay garwadeen ka ahaayeen dhallinyaro da'yara oo waxbartay ayaa ka dhacay koob iyo soddon degmo oo ka mida gudaha dalka iyagoo dhallinyaradii arrintaasi ka shaqaysay kuwii hormuudka u ahaa xalay lagu abaalmariyey magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya munaasabad dhallinyaradaasi loogu mahadnaqayo ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan xildhibaanada ka socda labada aqal ee dalka qaarkood iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada ee dowladda soomaaliya waxaa madasha qaybka ahaa oo joogay madaxda ugu sarreysa maamulka gobolka banaadir haddaba dhallinyaradii hormuudka u ahayd mashruuca xus oo xaaqo oo la hadlay idaacadda v o eda ayaa waxa ay tilmaameen in ololahan uu yahay mid guud ahaan dhallinyaradu ay uga shaqaynayeen xagga deegaanka maadaama soomaaliya ay wajahaysa dhibaatooyin la xiriira isbeddelka cimilada haddaan nahay ololaha xus oo xaaqo degmooyinka ka qayb galay tartanka waa soddon iyo kow degmo degmooyinka criteriyada buuxiyo shaqada iyo howlaha qabto saddexdii criteria loogu talagalo oo ahayd dhirayn nadaafad iyo ranjeyn waxaa soo dhamaystira sideed iyo toban degmo saddex degmaa kaalinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad gashay kaalinta koowaad waxaa gashay degmada carma kaalinta labaad waxaa gashay kaxda kaalin saddexaadna waxaa gashay degmada baydhabo ololahan isxilqaanka ah oo xuso xaaqo in uu de marka koreysa runtii fikirkiisa iyo maaragta artadiisa uu gabadh soomaaliyeed ka yimid markaasna uu gaadhay bulshada soomaaliyeed sidoo kalena marka la yidhaahdo ololaha iyo runtii qaabka uu qabsoomay iyo degmooyinka tartamayey waxaa xusid mudan yani in muuqaalada laga arki karo kaalinta dahabiga ah ee haweenka soomaaliyeed runtii ay ku lahaayeen iyo gabdhaha soomaaliyeed oo runtii ah bulshada inta ugu badan inay maaragtay ololahan si wanaagsan uga qayb qaateen marka haweenka soomaaliyeed in gabarh soomaaliyeed fikirkan halaburkan uu ka yimid iyo inay kaalin wanaagsan ka qaateen inta runtii ammaan bay u tahay wasiirka wasaaradda dhallinyarada dowladda federaalka ee soomaaliya xildhibaan maxamed barre ayaa idaacadda v o eda u sheegay dowrka wasaaradda dhallinyaradu ay ku lahayd mashruucan iyo sidii da'yartii howshan soo agaasimay ay uga shaqeeyeen waxa uu hoosta ka xariiqay in wasaaraddiisu ay mudnaan gaara siin doonto ololaha noocaan ah hase yeeshee mashruuca xus oo xaaqo uu noqon doono mid sanad walba wasaaraddu ay xil iska saarto ololahan xus oo xaaqo wuxuu ahaa initiative ama hal abuur dhalinyarada soomaaliyeed sanadkan ay ka mahday ama ka timid aniguna ka wasiir wasaaradda dhalinyaro ahaan doorka nooga furan wuxuu ahaa in dhalinyaradaas ololahaan ay keeneen hirgalo dhaqan galo miro dhalo la garab istaago wax alaal waxay u baahanayiin talo tusaale iyo garab istaag intaba waa la garab taagnayn from maalintii aan ku dhawaaqnay aan u dahfuray kow iyo tobanka juun ilaa iyo maanta oo lasoo gabagabeeyey ololahan shanta julaay intaas waxay ahayd ololo waqti iyo juhdi ay ku bixiyeen dhallinyarada soomaaliyeed waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ahaa in maxaa la dhahaa sanadkan dhallinyaradu ay awoodoodu uga faa-iideysteen dalkooda iyo deegaankooda iyo dadkooda inay contribution ay wax ugu qabtaan marka ololahaas ololo najaxu ahaa waxaan rajeynayna insha alla sanadkan bilow ahaa soddon iyo kow degmaa ka qayb gashay sideed iyo tobanaa najaxday oo proseska dhamaystirtay waxaan rajeyneynaa sanadka dambe insha allah marinta waa xoojin doonaa waxaana ka dhigi doonaa mashaariic adduulaayinada munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya dhammaan marti sharafkii ka qayb galay munaasabadda ayaa waxay tilmaameen in ololaha noocaan ah ee wadaniga ah uu wax badan taraya soomaaliya cabdilcasiis barrow v o a muqdisho